afhayeenka xarakatu shabaab sheekh cali maxamuud raagashi cali dheere oo maanta saxafiyiinta kula hadlayay magaalada marka ee xarun goboleedka shabeellaha hoose ayaa waxa uu si kulul u weeraray qaar ka tirsan hay-adaha samafalka afhayeenka ayaa waxa uu ku eedeeyay hay-adaha inay dagaal adag kula jiraan beeralayda soomaaliyeed islamarkaana xilliyada ay beeralayda soomaaliyeed ay usoo go-aan beeraha ay igu keenaan gele oo sheegay inay tahay khalayl taasi oo ay kaga soo horjeedaan in dadka soomaaliyeed ay beeraha tacbadaan kolkasii maalmada ilaahay dhulka iyo beeraha iyo intaba unoo barakeynaya intaas haddaan guuna ku saadno marka midda la yidhahdo heesa la yidhahdo w s p intii waxay caqabad ku ahayd waxa weeye waxsoosaarka dhulkeena ayay caqabad ku ahaday waxaana kala tashanay runtii dadka beeralayda ee deegaanka degan iyo kuwa waxgarabka ah waxaa dhammaantood isku raacsiya waxa weeye in ummadda qabadda haysata ay kamid tahay beeriyurkii ay kamid tahay oo waxsoosaarkoodii dalagoodii beerahoodii ay dhabar jebinayso oo mar kasta usoo baxaan beeralaydiiba ay markaa raashin lacagla-aana ka turkeenayso oo ninkii marka beer dambe uusan dabcaynin oo ilmahoodii ay tahriibeen haweenkoodii ay araban yihiin waxay dhar ugu gataan aysan haysanin waxyaabaa musiibada laga afray waxaa kamid a dawliyahdi markii ay aragtay dadkii inay wax tacbanayaan markan oo laga sii maarmayo waxyaaba hadda ay sameynaya hay-aadka kristanka waxaa kamid a inay dadkii ay ku buufinayaan inaysan tabcinin wax soo saarkaas miraha beeraha sida galleyda iyo masajada iyo waxaa lamidka inaysan tabcinay hadda ku buurinayaan oo ay ku dhiirinayaan inay shidaal iyo lacag siinayaan ayna tacbaan waxyaabaha qudaarta la yidhahdo sida yooyada iyo kagalacatayaa waxa lamidka ay tacbaan ujeedadu ay tahay weligood inaan gaarada laga maarminin oo ayna gumaysato marka waxaan leenaha shacabka muslimka ah runtii waxaad haysataan dhulka adduunka ugu fiican waxaad haysataan cadceedda adduunka ugu fiican waxaad haysataan biyaha adduunka ugu fiican marka inaanu ka maarna gaalo gaalo waxay wax wax beerataa waxa weeye xilliyada dawliyada noo keenaysa maraykanka laga keenay shkuraysa waxay wax tabcadaan waxa weeye saddex bilood ama afar bilood sanadka ay wax tacbadaan inaguna labaiyo tobanka bilood ayaan awood heli karnaa inaan wax beerano oo wax tacbano marka waxaan leenahay inta w c iyo waxaa laminkaa u qalsan yahay dadka muslimiinta soomaaliyeed inay beeraheena iyo badeena aanu ka shaqaysano oo aanu wax ka soo saarano biidni illahi tacaala gaaladu iyadaa noo baahan doon tana noo baahan doon sheekh cali maxamuud raage ayaa waxa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in beerahooda ay tabcadaan islamarkaana ay la soo baxaan khayraadka dhex eegaaga dalka islamarkaana ay iska daayaan gacmo hoorsiga hay-adaha ajnabiga kooxda harakatu shabaab oo kamid a kooxaha hubeysan ee kasoo horjeeda dowladda ku-meel gaarka ee soomaaliya oo ayagoo gacanta ku haya inta badan gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa iyagoo horey dadka ku dhaqan goboladooda waxay ugu booriyeen inay beerahooda tabcadaan waxayna shaqada ka joojiyeen haydo fara badan oo ah kuwa samafalka ee hoostaga qaramada midoobay oo ka howlgelayay gobolada ay maamulaan maxamed kaafi sheekh abuukar eegaag online magaalada caasimada ee muqdisho